halkaaad nagala socotaana waa voice of america sidii aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay kordhay tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo ay haatan marayso toddobi iyo toban khadka telefoonka ee muqdisho ayaan xalay kula xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan waxaan xaqiijinay in dadka soomaaliyeed ee wax ku noqday inay ahaayeen afar iyo toban laakiin tirada ugu dambaysa ee aan hayna hadda waxay tahay in ay ku dhinteen toddoba iyo toban ruux waxaan helnay laba ruux meydkooda iyo qof kamid ahaa dadkii dhaawacyada ahaa ee la geeyey cisbitaalada magaalada muqdisho oo isna dhintay halka sideed qof oo kale ay ku dhaawacmeen maxay isugu jiraan dadka dhintay waxaan jeclaan lahaa inaan uxaqiijiyo dadka ku dhintay dagaalkii muxuu ahaa weerarkii dhacay inay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo xoogsato ah iyo qaar fadhiyey goobaha goobta weerarka ka dhacay oo kasoo horjeeda halka loo yaqaano hotel weliya ee magaalada muqdisho waa u tacsiyadeyneynaa si gaara qoyskii yeeladii ay ka geeriyootay gabar yar oo kamid ahay dadkii dhaawacyadu ay kasoo gaareen ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada muqdisho marka laga reebo gabadhaa yar dadka dhintay waxay ahaayeen ama u badnaayeen wadayaasha gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo mid kamid ah iyada lafteeda loo adeegsaday qaraxa saameynta ku yeeshay ama xanuunka reebay ee ka dhacay magaalada muqdisho maalinnimadii shalay ahayd magaalada muqdisho wadooyin fara badan oo soo gala bartamaha magaalada meelaha halbowlayaasha ah oo dowladda iyo hay-adaha kaleba ay ku shaqeeyaan wadooyinka soo gala way xiran yihiin jidgooyooyin fara badan baa yaala haddii aad maaragtay jidka wadnaha kor u dhaafto maxaan ku dhaha baabuur badan ma soo laaban karto baabuurkan siduu kusoo galay wadada halbowlaha ee makaal mukarama waxay la tahay in ka badan lix iyo toban kun oo gaadiidka loo yaqaano bajaajka ayaa ka shaqeeya magaalada muqdisho waa gaadiidka inta badan dadka rayidka ah ay u isticmaalaan inay suuqyada kaga soo adeegsadaan waxaan shacbiga soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dhowaan howlgal ay sameeyeen saqdii dhexe ciidamo ka tirsan ama si gaara u tababaran oo ka tirsan ururka afartan iyo sagaalaad guutada sagaalaad qeybta afartan iyo saddexaad howlgal ku aadan deegaanka loo yaqaano xabaal weyn oo shan iyo soddon kilomitr bari ka xigta magaalada baar dheere halkaas oo ay ka fuliyeen weerar qorshaysan goob ama fariisin ay ku lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay halkaas ku buriyeen fariisinkii ay dagaqabayaashu ku lahaayeen waxayna halkaas ku dileen lix ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ee al-qaacida ama argagixisada sidoo kalena waxay kaga furteen qoryaha loo yaqaano a k forty seven iyo qalabkii kale ee la socday ama saanad isugu jira raashin iyo rasaas waxaana shacbiga soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in aan ka aargudanayno meel kasta oo ay joogaan ha ahaadeen gobolada dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho ee ay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan kasoo abaabulayaan xamar haddaan kusoo laabto waxaa laga yaabaa in dowladdu weerarada qaarkood ay sii og tahay maxay ku dhacday in dadka looga digi waayo weeraradan si ay naftooda u ilaaliyaan hantidooda u ilaaliyaan ama uga fogaadaan meelaha dadku badan yihiin wax badan ayaan qalabka warbaahinta qaranka iyo idaacadaha sida gaarka uga howlgala magaalada muqdisho uga jeedinay shacbiga soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho in ay ka digtoonaadaan khataraha ay maleegayaan maleeshiyada al-shabaab ee ah in ay dhibaateeyaan shacbiga soomaaliyeed dowladdu ma sii ogeyd qaraxii shalay ka dhacay maka almukarama ma la sii ogaa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninku dilay harqabuu kuuma jiido qalab kasta oo ay adeegsadaan ama gaadiid kasta noocyada kala duwan oo ay adeegsadaan annaga waxa aan filaynay ma ahayn in gaadiidka rayidka ay isticmaalaan gaar ahaan motabajaaj loo adeegsado wixii maanta ka dhacay magaalada muqdisho waxa aan ku daba jirnaa ama shacbiga uga digayna marka ayna soo gaaraan isla markiiba waa waa u gudbinaa warbaahinta annaga oo umarsiinayna waxay la tahay in la soo gaaray waktigii ay shacbiga annagu ma qarinayno tirada dadka soomaaliyeed ee ku dhintay ama waxyeelada ay kasoo gaartay waxa baxaya waa waa xubno ka tirsan qoysaska soomaaliyeed rajada aan qabnaa ma dhammaan halgankuna wuu soconayaa ilaa aan ka xaqiijinayno inay soomaaliya xor ka tahay waxa loo yaqaano terarka ama argagixisada kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo igu warramayey khadka telefoonka ee muqdisho